sidii maxamuudow aynu warkaba ku sii daynay guddi baadhaysay dhibaatada qaadka ee dalkaasi britain ayaa diiday baaqiyo lagu dalbanayay in qaadka laga joojiyo gudaha dalka u k guddigaasi waxa ay sheegeen inaanay jirin caddeymo muujinaya in qaadku dhibaato caafimaad uu ku dhaliyo dadka isticmaala soomaali badan iyo ururo kale ayaa u ololeynayay in qaadka laga joojiyo gudaha dalka u k abukar cawaale waxa uu ka mid ahaa dadka u ololeeya in qaadka la joojiyo haatan khadka telefoonka ayuu si toosa ugu jiraa isagoo magaalada london ku sugan abukar haddii aad maqlayso adigaoo soo koobkoobaya jawaabahaagana maadaama ood si toosa idaacadda ugu jirto sideed u aragtaan go-aankaasi ka soo baxay guddida ee lagu mamnuucay amaba lagu diiday aan idhaahdee in qaadka laga mamnuuco dalka britain
waxaanu runtii u aragnaa maalin madow baanu u aragnaa waxa ay ku tilmaamaan sinaan iyo cadaalad inay ka jirto wadankan britain marka laga hadlayo daroogada balansigeeda daroogo wadankan laga madnuucay oo miyaw miyaw la dhaho two thousand tenkii oo qaadka laga sameeyay ayuu guddigani ogolaaday in la madnuuco iyadiioo qaadana wuu diiday waxayna ku saleeyeen banaannagu aaminsannahay dadka cunaya ayaa waxay yihiin dad madmadooba oo muslina
waan gartay marka dhibaatooyinka aad sheegaysaan ee aad sababteeda u keenteen in qaadka la joojiyo maxay yihiin
waxaa ka mid a rebor la yidhaahdo qaad related deaths dhimashada la xiriirta qaadka afar iyo toban wiil baanu u gudbinay oo isbitaal st georges hospital la dhaho oo magaalada london ku yaalla uu qiray oo kaysaskooda hayo oo afar iyo toban kuwa beerka u dhintay afar iyo toban kuwa qaraabo ma aha isku meel ma degana waxa keliya oo ka dhexeeyey ay u wada dhinteen qaad buu ahaa taasi hadday ugu fillaan weyday evidence caddayn ahaan inuu qaadku dhibaato ku hayana dee nimaan doonayn inuu arko oo ku dhegaysto si walban u qaylino waxba ma maqlayaan marka waxaan u aragnaa go-aankii maanta inaysan caddayn ahaan inaanay waayin laakiin sababo kale ay jiraan waxaa kaloo meesha ku jiray guddiga dhexdooda gadaashooda ka loobigaraynaya kenya oo iyaduna doonaysa qaadku inuu u k yaallo
waa tahay marka maadaama oo guddigan khubrada ah ee loo xil saaray bal inay baadhitaan kasoo sameeyaan qaadkan iyo waxyaabaha lagu dhaliilayo ugu dambeynna jawaabtooda ay noqotay inay dhibaato ilaa ay xadkaasi soo waayeen sida aawadeedna lagu sii ogolaanayo qaadka cunistiisa iyo ka ganacsigiisaba maxaad idinku dhibtanaad sheegaysaan xagay ka martay guddigan
guddigan de waasaan kuu sheegay nin nin nin aan ku doonayn inuu ku arko si walbood gacmaha iyo faraha u taag taagtid wuu iska kaayna tirayaa dhibaatadu way jirtaa wax qarsoon ma aha shan ribor baa kasoo baxday sanadkii covid laba kun iyo koob iyo tobankii ilaa haddeer oo shantubaa caddaynaya dhinaca maskaxda dhinaca beerka iyo dhimashada la xiriirta qaadka intaba marka guddigan annagu runtii kuma kalsoonin laba kun iyo shantii waxay dhaheen sidaan oo kale usoo sameeyeen rebor waxay waagaas waxay qiran inay dhibaato jirto laakiin waxay dhaheen dhibaatadani ma aha mid ku fidaysa society-ga inteeda badan sababta awgeed bay two thousand five kiina u diideen haddana waa sidii oo kale aanu u leenahay laakiin marmarsiyo ayay ka tahay ma hayno wax caddayn oo la xiriirta dhibaato ah mana kamana waxaa naga daadegayo aanu ka yeelaynana ma aha waata ugu dambeyntii warbixinahaasi caafimaadka la xidhiidho ee caddaynaya in qaadku uu dadkaasi ku sababay xanuuno ama cudurro ay dhakhtarra la galeen ma wax soomaalidu iska mala awaashayba mise waa wax baadhitaan caafimaad oo rasmiya kusoo baxay haddii uuse khubro caafimaadku ay caddaysay warqad idin taageeraysa oo caddaynaysa ma u gudbiseen dowladda mise wuxuunbaad iska tidhahdeen uun dhibaatuu nagu hayee hala mamnuuca qaadka
walaal ma aha ma aha kutirikuteeno iyo waraaqeynu isku qorqoranay iyo cambaratiri iyo cali baa saas yiri ma aha waa wax uu caddeeyey st georges hospital hosbitaal la yidhaahdo weyn oo dawladdu laftigeedu commission garayso lacag ku bixiso tiri arrintaa baara iyagaa caddeeyey reborkaas waa online buu ku jira waa available ciddii doonaysa inay akrido dhegaystayaasha waxaan leeyahay qaad related dets gala mana aha runtii baanu aaminsannahay khubaradani khubaro danta ah wada ummadda soomaaliyeed laakiin go-aankii ugu dambeeyey dawladda iskale kala un bay ahayd waxay maanta jeediyeen insha allah dawladdaanu ka rajaynaynaa oo leh garna u leh inay taladaas qaataan hadday rabaanna diidi karo baan ka dhigi kara laakiin hal mid baa hubaal ah inaanu kusii dhiirano oo aan torreyda galka kala sii baxno ma ahane nahan jabin mayaan quusanna mayno waana dagaalanaynaa intii nafta nagu jirta insha allah aada iyo aad baad u mahadsan tahay abuukar cawaale oo ka mid ah soomaalida ku nool dalka britain isla markaasina u ololeeya in qaadka laga joojiyo gudaha dalkaasi oo ay soomaali badanina ku nool yihiin halka aad ka dhegaysanayseen waa v o a oo uu abuukarna si toosa khadka ugu jiray